bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu galab wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararkana waxaa ugu waaweyn ka ganacsiga caanaha geela ee magaalada baydhaba ayaa toddobaadyadan dambe laga dareemaya qiimo kor hor leh xilli uu bilow yahay guga barakacyaasha ku dhaqan magaalada baydhabana saameyn xooggan waxaa ku yeeshay robabkii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka da-ay magaalada baydhabo maraykanka waxa uu ka hadlay arrimaha deenacfinta soomaaliya qofkii saddexaad oo qaba cudurka coronavirus ayaa laga helay magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan hirshabeelle ayaa sheegay in buulo berde lagu qaban karin shir ku saabsan dib u heshiisiin maadaama laga dhigay kulamada bulshada dhexdooda ah kuwo aan la qaban karin jubbaland waxay war cusub ka soo saartay xaaladda gobolka gedo tirada soomaalida cudurka covid nneteen ugu geeriyootay ingiriiskana waa la shaaciyey maanta darawal mooto bajaaj ayaa lagu dilay magaalada muqdisho kadibna rabshado ayaa dhashay taliyaha beleeska iyo xadhiimiyarayna kulan ayay yeesheen oo arrimaha doorashooyinka ku saabsan maraykanka gargaar caafimaad ayuu weydiistay dalalka caalamka wuxuuna ahaa maraykanka dal isaga caawinaad la weydiisan jiray
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
waa galab jimco ah taariikhduna toddoba iyo labaatanka bishana waa bisha saddexaad ee maarsa sanaduna waa labada kun iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan haddii aynu ku bilowno qofkii saddexaad oo qaba cudurka coronavirus ayaa laga helay magaalada caasimadda ee muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya fawziye abikar nuur ayaa shaacisay in qofkii saddexaad ee qaba cudurka coronavirus laga helay magaalada caasimadda ee muqdisho wasiir fawziye oo ka qaybgalaysay barnaamij ka baxayay telefishanka dowladda ayaa sheegtay in shalay gelinkii dambe lagu soo wargeliyey in qof ajnabi oo qaba cudurka corona laga helay xerada xalana ee magaalada muqdisho waxa ay hadalkeeda intaa ku dartay in qofka ajnabiga ee laga helay calaamadda cudurka islamarkaana haatan lagu karantiilayo gudaha xerada xalane ee muqdisho ugu dambeyn wasiire fawziye ayaa faahfaahin ka bicisay laba muwaadin oo soomaali ah oo horey cudurka looga helay kuwa oo ka kala yimid waddamada shiinaha iyo talyaaniga waxaana ay sheegtay in dalka uusan oolin qalab wax lagu baaro hase yeeshee dibadda ay u diraan qofka looga shakiyo ka ganacsiga caanaha geela ee magaalada baydhabo ayaa lagu soo waramayaa in uu sare u kacay toddobaadyadii dambe waxaana sare ukacan u imaanaya xilli uu bulow yahay xilli roobaadka guga waxaa warkan inoo faahfaahinaya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaanwelibaa magaalada baydhabo ku bilowday roobabkii guga yoona lamadii maalmood aan kadi dambaytay oo kuqubada in roobabka roobabkaasoo dadkii duunyadabaiyo ka diirsadan iyo weliba isbedel kakoy suuqa caanada la kagadow ee magaalada baydhaba falastiin maxamed ibraahim weliba iyo kumada taag gabdho caanada ka ganacsadow yoona in sheegtay ini caanada qaaliyowdi yoona mootooyinkii caanada sheeno jaray iyo baabuurta iyo wadada dhiiga ka nagatay
aanadii shalay niiqaalowti hoob niiqaalowt ilaa kontarooree dhiini kontaroore hooba dhiini waliha ka helnayha caano qaale siyeed kuma ka gadani hoob koonin labaatee far kuma gadani maka gasaarn roobka shalay hoob niinkooy ni jidkanay dhiyowt ilaa ta suusii shalayteenay dhiyowte gadahayn suusiga dhawaatila makuwa ganfadaan hatalay kooyni suuka hatalay kooyaan haamaay awlaada koryaay may aanad adigani shaqeeya walaayilee miyo shaqeeya yaalka shaqay roogtiisa dugsi dhigadaayan dhamman yaal yarar bili kontonka wala dhiiba dugsiga isqoolkan waa ila dhiibay huntumishan doolar inagii kale caanaga suusaga iyo weliba iyo shalay kamaraasay labaatiyo afar kun shilin soomaali yoona caanada mayta iyana marahayta labaati iyo saddex kun ilaa labaatiyo afar kun shilin soomaali iyo weliba kaliyo insheegana iniyo caanageeka magaalada baydhabahan galna xiliyadan oo kale oo xili roobadyada iyo weliba hirmeeyo wadooyinka weliban iyo saameynka walidayana ganacsatada iyo baabuurta in iskashal gooyaan magaalooyinka qaar iyo tuulooyinka cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadio warsan baydhaba
maraykanka ayaa ka hadlay arrimaha deyn cafinta soomaaliya safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya ku bogaadiyey heerka ay ka gaartay dadaalka ay uga jirto in laga cafiyo daymaha xilli ay taagan tahay halista cudurka coronavirusa bartiisa xiriirka bulshada uu kula hadlay wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa ugu hambeliyey in soomaaliya ay soo gaartay heerka go-aanka qaadashada ee barnaamijka dayn cafinta wuxuuna sheegay safiirku in soomaaliya ay yeelatay mustaqbal ifaya isagoo intaa raaciyey in uu maraykanka uu ku garab taagan yahay dowladda soomaaliya barnaamijka habaynta dhaqaalaha roobabkii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka da-ay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa ku qaboobsaday bulshada magaalada baydhabo hase ahaatee dhanka kale waxa uu reebay saameyn oo uu ku yeeshay dadka barakacyaasha yuusuf sheekh maxamuud aadan ayaa warkan inoo haya kacamka xaafata oo kumid ee kacmamka kiyaala duleedka dhanaga koofureed ee magaalada baydhabo iyo dadka ku nool weliba kuwarbiyeyna xaaladii nololeed iyo owaanay sheegeen xaalad nololeed oo eedan liidata gudoomiye ku-higeenka kaamka xaafata saaciid gaada cali iyo weliba use sheegay untiyo degniin kaamkan afarsana waaniyo onhelna walgargaare markila ku reebe hay-adda n r c oo sida bilood walsidii waan use sheegi aniyo hadiyo onbaahanyiin gargaar maadaama la deeriye xilli roobaadka waaniye foodahani hayta bali ramadaan geedka mahadwiin eliyana ee idaacadda warsan oo hana booqatay dhibkaana iyo walaayonaytoy xaaladan ana daraasaad iyo nooqaadi taas mahadwiinada waan ku hayna tan kale baan sheegana hay-adaha samafalka iyo mas-uuliyiinta gobolka baay degan intiyonaytoy kaamku una degayno afar sano oo waxyaabo yaro oo hay-adda enersi walna siiba saddex bilood amase walaasow nawalku badan ma aragna sunsaarada bilit lakagaada mahayna badanana ma sabari ma sabarkii muqdinin iyo gubigan markaan waybuaantonihasibe balaaskii geeradow oo enersidii nasiibii dhammaaleen xilli roogada la deeri masqulo mahayna bii malahaayo xilligii soonka la deeri wal onaytoy qutulidaruuri oo onaytoy nolol maalmeedka lakamaaraya malahaayo balaantii quryo wada jarta xaabiliq wada shaqaysado ee meeyadkii ragii shaqaday hawaayo guryaalka lahaq wada nagaday marka heedaha samafalka may ku absadaana ini onaytoy ee gurmad degdeg ee hanayla deeraan sidoo kaleed weliba meeli ku hadalay dadka degan kaamamka oo waana sheegeen intiyo onbaahanyiin gargaar habaalay facdumo saa mukhtaara le aree kaam haafatii deganna afar sane inta deganna bii ii baad mahaysano ilaahayaa mahadle digof oon unag ee haysada iskoolwal iin barada hayaan ilaahayaa mahadle geekas ii inta dhati oo anta isku roogna maa untoo hormahalna raasiin hadda una ka faraxnooma go-onay iyaalkanna beega mahaysano beese mahaysano urwoogi uno iritaan ka foofno yaa beylagahayna urwi foofadaan misgeeda hatumaan karaha dhigaan ilaahayaa mahadle saasaa ka noolno dhawayna daawado laranku kor dowlada gurmugu guraan balantaan hadda gurmi ku heri naftateeda gurmi ku heri laano ka bahaan irid ma ka bahaano irtaano ka sheenaan hana sahdana gadadaan hana sa ilaahi ama hadla biilkan ulaadan raashin i wal una arag wiya ku weel dhagahay ibad kan wal mal nasiin ma ay ma ma i shay sanawreeyna dheere ha ma afti dagana afar sana bulle dheerleed inna manteena qoyn wal qaadna una hadda una helni geedi mariyadin hayna dadtu hadda bi mahaysana mas'uul mahaysana buligaana alaama un sugan qaadi hor ma qaadana alaama un laanga enna derbaalka mahaysana siyeed ilo oo aaw shardi maday ogoon ee wahaysan walaana bismillaahi eraawaysana haano oo iskoole oo walqaablelanka bargaana bareega sheentililee kaamka ninka dhisan walna nin bar inagoo may barta darta barta jalay kare wal kale iskiin sheega malee dugsiga mahaysana haalkana saasa magaaday salaad cabdi xuseen waaye qaab maxaafada ka noole dhabaata hoog labada rooge todobaatan jara ahaa musqula walka iyo bacdiyo sagaalan ka ahaa maa todobaatan waxdadooda kuwa yaal iswaay wal kale injarna boqol injarna bacdigeeda hoom goorte nadaafad arif hadiib rasul mahaysnu nolol mahaysnu todobaatan jira ahaa maardii walyaro hawaay kooy dhigaanu ka aruuriyahayaan nolol mahaysnu dhamatana leedaay may fadaana samafalka gargaarka hay-adda iyo dowladda intii nolol halnu gebagabadii weliba meelasay ku hadalay gudoomiye ku-xigeenka kaamka xafad waan use sheegi cuntiyo kumid iin muwaadiniinta soomaaliyeed waaniyo onbaahanyin gargaarka dadka kale dasiyaw inu may ba'na dad wadanka xuquuqu le muwaadin soomaaliyeed ee oo wadanka dib imaana iyadaha samafalka hadii maybaa xuquuqdi inu inayto wadanka dhan datiqiyan xuquuqa kaliyin xuquuqdi lama xuquuqdi inilisi
taliyaha ciidanka baleyska soomaaliyeed iyo xaliimo yare waxa ay ka wada hadleen ammaanka doorashooyinka gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil ibraahim ayaa xafiiska guddiga waxa ay kula kulantay taliyaha ciidanka biliiska soomaaliya cabdi maxamed iyagoona ka wada hadlay arrimaha ammaanka doorashooyinka dalka ka dhici doona dabayaaqada sanadkan labada kun iyo labaatanka iyo horaanta kow iyo labaatanka guddoomiyaha iyo taliyaha beleeska ayaa ka wada hadlay fulinta howlihii looga ballamay kulamadii u dambeeyey ee uu yeeshay guddiga amniga doorashooyinka waxaana sidoo kale ay ka wada hadleen udaadejinta guddiga amniga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed si loo samayn lahaa qorshe wada jir ah oo looga shaqaynayo howlaha iyo hanaanka farsamo ee howlaha doorashada sii diiwaangelinta codbixiyaasha kulanka ayaa ku soo aadaya iyadoo horaantii isbuucan uu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka war-saxaafadeed uu soo saaray uu ku dalbay in guddiga amniga doorashooyinka ay dardargeliyaan howlaha sugidda ammaanka doorashooyinka taliyaha oo u hambeliyeeyey guddiga ayaa dhankooda ballan qaaday in uu soo dedejiyaan howlaha iyagana ay xoogga saari doonaan sidii ammaanka ay u xaqiijin lahaayeen xildhibaano ka tirsan hirshabeelle ayaa sheegay in buulo burde lagu qaban karin shir ku saabsan dib u heshiisiin maadaama laga digay kulamada bulshada dhexdooda waxaa warkan beledweyne ka soo diray wariyahayaga bashiir cabdulaahi cusmaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle oo warbaahinta kula hadlay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa eedayn u jeediyey wasiirka dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle waxayna sheegeen in degmada buulo berde uu ka wado wasiirka dib u heshiisiinta kulamo uusan kala tashan xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle waxaa ayaan darro ah oo nasiib darro ah wasiirka dib u heshiisiinta dowlad gobolka hirshabeelle annagoo xildhibaanadii ka soo jeednay degmada ah inaan waxba naga wargelin uu degmada aado oo shacabka reer booloburde ee muddo dheer khilaaf ka taagnaa ee xildhibaanada iyo guddoomiyaha gobolku aan ka soo shaqaynay inay shacabkaas wada noolaadaan maamulkana la shaqeeyaan inuu wasiirka baxo degmada booloburde u aado oo yidhaahdo waxaan abaabulayaa in dadka aan isku keeno aan dib u heshiisiin sameeyo dib u heshiisiinta cidda xaqa u leh waa xildhibaanada degmada ka soo jira ee deegaanka booloburde matala waxaa kaloo xaq u leh wasiirada ka soo jeeda degmada booloburde ee ayaguna ka soo jeeda saacadan oo la joogaan ognahay soomaaliya maanta inuu cudur ka jiro wasaaradda caafimaadku ay faafisay inay cudurka kalora laga helay waddanka laga helay madaxweynaheena maxamed cabdiwaare uu fasaxay iskuuladii in shacabkii laydhaa shacabkii ha laysku keeno dib u heshiisiin ha la sameeyo wasiirkii isagoo lacag yaroo haayad ay u dhiib inuu shacabkii dhexdooda cudurna ka abuuro oo cudurkii uu sii faafiyo shacabka layskuma keeni karo wakhtigan waxay ogyihiin waddanka cudur ka bilaabmay dib u heshiisiintana waxaa xaq u leh inay bilaabaan xildhibaanada degmada kasoo horjeeda
wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabelle oo magaalada buuliburta ku jooga asaga iyo tiimka loola socdo arrinkaas ayaan maanta shir jaraa'id aan ku qabanaynaa annagoo ah xildhibaanadii ka soo jeeda degmada buuliburte waxaan leenahay arrimahaas wakhtigeedii lama gaarin buuliburtuna hadda wax dagaal iyo wax colaad iyo wax dhibaato hadda ka taagan ma jiraan dhibaato conflict xoogaa waxyaay yar way jireen way soo martay hadda degmadaas wax problema ma jiraan sidoo kale waxay tilmaameen in dadka ku nool degmada buuliberde loogu baahan yahay inay kawada shaqeeyaan horumarka degmada buuliberde dadkeedu waa dad wada dhashay oo wax problema uusan ka jirin marka waxaan leenahay dib u heshiisiin kaligaa aada wadid mudane wasiir cabdikariin arrimahaas waa arrimo suurtagala ma aha xildhibaanadii ka soo jeeda buuliburte waa kuwa halkan garbaheyda fadhiya oo maanta shirka jaraa'id aan qabanayno dhibaatooyin badana meeshaas ka dhacay weli xita xalkeeda lama gaarin xal dhab in laga gaaro waa la jecel yahay dadaa ku dhintay dadaa ku dhaawacmay marka caafimaadkana maanta uma wanaagsana xilli kululaa lagu jiraa coronavirus adduunko dhan ka dilaacay markaad kiiskii labaad soomaaliya laga helay inoo maanta aad magaaladii dhibaatooyinkaas badan soo martay hadda inaad maanta aad dadka isugu yeerto waa khalad waxaa ka horeeya marka hore in laga tashado ajantaha meesha lagu tegaa laga tashado madaxweynuhu daah furo xiddi baa laysu tegi karaa waa inay duubabkay joogaan waa inay ugaashadii joogaan waa inay nabaddoonnadii joogaan intaas iyo xildhibaanadii ka soo jeeday deegaan doorashadaas waa inay arrintaa ku edan yihiin waxaa hirshabeele iyo qaranka ummadda soomaaliyeedba dib u dhigay wax lala dhuumanaayo wax lala dhuumanaayana ma suuro gelayso hagala geel wax gubta la geliyo ka weyn waa ka soo horjeednaa shirkaas meesha ka socda waan ka soo horjeednaa maanta waddanka waxaa ka jira cuduraa ka jira amar madaxweynaha federaalka bixiyaa jira amar madaxweynaha hirshabeelle bixiyaa jira
maamul goboleedka jubbalandna waxa uu war ka soo saaray xaaladda gobolka gedo oo la sheegayey in toddobaadyadii dambe ciidamo ethoobiyaanana ay soo buuxo dhaafinayeen maxmuud cabdulaahi cali gaabsha ayaa warkan inoo haya baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba yeesheegana intii dowladda federaalk ee soomaaliya yaa ka duuli deegaano ku tirsan gobolka gada islamarkaasaytana dadka deganayay ku barakaheen kulan gaare oo jooga dhidhan xildhibaanada baarlamaanka ee jubbaland arrimo gobolka gada ayaa weliba yoon ku hadlana ciidamada dowladda ayay jeyti gobolka gada iyo weliba saameyntii ku dhalati iyo ana eedaan injeediyan dowladda federaalk ee soomaaliya qaar kumid ah xildhibaanada baarlamaanka ee jubbaland yaa weliba yo sheegana intii badana badadkii ka noolay degmooyinka ku tirsan gobolka gada sida beletaabo iyo weliba doolow iyo ku barakaheen islamarkaasaytana dhibaatooyin showduban iyo haysata bal ka warrama maanta inta qof oo meeshaas biyola-aan oon gaajo u dhammaanaysa ka warrama guryahoodii laga rakiciye bulal ku jiraan gurihii aan la harsanayay meeshaasayta halka maanta nolol noocee ku jiraan arrinkaas waa arin aad u wanaagsan aad u xun sharaftana saas loogama helo shacabka ee waxay ila tahay arrinkaas isaga ah dowladda federaalka in ay ka fiirsato madaxda dowladda federaalka in ay ka fiirsato ay ciidankaas sidii horaan madaxweynaha uu u sheegay bilaa shuruud ay dib oola laabato kadibna labaatan iyo afar saac qofka la arko misane meeshan misane xildhibaan ha ahaado misane madaxweyne ha ahaado dani kale welibayo sheegana inti nasiib daro yeedaata inta hiligoon dhalinyaro soomaaliya difaac iyo onaska jaran meelo ku mida soomaaliya welibaniyo eed arabkiankadkeena wali awaaqib humaa ku dhalata iyo qaado doona madahda ankasarayta dowladda federaalk ee soomaaliya waa nasiib darro markay usoo hoyatay ummadda soomaalida uga tacsiyeynaya qof kastaba runtii dhibaatada ay gaadhay aan uga tacsiweynayo sababto ta meel ka sarreyso hadda loo kici karo ma laha dadkaasoo muddo dheer ugu dambeysay xabad dushooda ka dhacda dhowr iyo labaatan sano ka hor waa wuxuu u geystay ninka maanta hogaaminaya soomaaliya runtii waa dhibaato inteeda leeg waa dhibaato aada u weyn waayo dadka cadow kale dowlado kaleeta kusoo duween ma qabanin ama qabsanin cadowgii kale ee soomaalida soomaaliya la daala dhacaysa al-shabaab ma qabsanin oo dhowr iyo labaatan sano ka hor baa laga xoreeyey waxa qabsaday ee kusoo duulay waa ninka maanta fila soomaaliya fadhiya cid kale maaha wuxuu leeyahay war dowladdeena tahay waa in aqoonsannahay hadalladan xildhibaanada iyo weliba yokooyaana kelay weliya teeganta khilaafka siyaasadeed aan dhehaya maamul goboleedka jubbaland iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya
tirada soomaalida cudurka coronavirus ugu geeriyootay ingiriiska ayaa la sheegay muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray maxamed salaad xalay magaalada london ee waddanka britain waxa uu ugu geeriyooday cudurka covid nneteen ka oo dad badan ay horey ugu geeriyoodeen maxamed salaad ayaa noqday qofkii afaraad oo soomaaliya oo dalka ingiriiska ugu geeriyooda coronavirus iyadoo ay jiraan dad kale oo soomaali oo la jiifa xanuunkaas sida ay sheegeen dad ku sugan dalkaasi ingiriiska sidoo kale wararka laga helaya waxa ay sheegayaan in maxamed salaad ee u geeriyooday cudurka xaaskiisa iyo weliba qaar ka mid ah carruurtiisa laga helay waxaana qofkaasi uu yahay mid saameyn ballaaran ku reebay covid nneteen tirada dadka soomaalida ee haatan la jiifa cudurka coronavirus ee dalka ingiriiska ayaa lagu sheegay lix iyo toban qof waxaana dadkaasi ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde soomaalida ku nool magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa walaac badan ka muujiyey cudurka iyadoo la sheegay in dowladda britain aysan dadaal badan ku bixin sidii looga hortegi lahaa cudurkaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo maraykanka ayaa gargaar caafimaad weydiistay dalalka caalamka qaar ka mida warbaahinta maraykanka ayaa ku soo warmay in xukuumadda madaxweyne donald trump ay baaq u jeedisay dalalka caalamka kaas oo ah inay la soo gaaraan ama ay ka iibiyaan qalabka caafimaadka muhiimka u ah ee wax ka qabashada fayruska corona maraykanka ayaa doonaya in laga caawiyo qalab ay ka midka yihiin mashiinka neefta ka caawiya dadka uu naqaska uu ku dhego dawada gacmaha lagu nadiifiyo maryaha sanka iyo afka lagu xirto qalabka wejiga lagu xirto dharka qafilan ee dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha ay xirtaan iyo kuwo kale oo badan oo gacan ka geysan kara wax ka qabashada cudurka fayruska waxaa sidoo kale maraykanka dalbaday in codkiisa mudnaan gaara la siiyo maadaama fayruska corona uu ku sii faafayo guud ahaanba dalka maraykanka warbaahinta c n a ee maraykanka laga leeyahay ayaa ku warantay inay heshay dukumenti muujinaya in maraykanka uu diblomaasiyiinta dalalka caalamka u fadhiya washington ay ka dalbaday shan iyo labaatan shay oo aqab caafimaad ah kuwaasoo ay sheegtay in aad looga baahan yahay xilligan ilaa haatanna ma cadda inta dal ee aqbashay codsiga maraykanka sarkaal sare oo xukuumadda madaxweyne trump u qaabilsan dhanka ganacsiga ee lagu magacaabo beta ayaa wargeyska the the new waa new york times u sheegay in maraykanka uu xitaa gargaar caafimaad weydiistay shiinaha oo uu trump ku eedeeyey inaysan wax badan ka qaban faafitaanka viruska corona warkii aad kala socotaan galbnimadan akhyaarey waa naga intaa